إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دقيسيال قضبضا وركا سبحنما إذاعة إسلامي هي الفرقان فافاينو ديرادا هيا لقهل يا ديارات ركاب سيدي أو يعيدا مدى حبشيدي إيتوبيا كسو ردين دقمدا بردالي قبل كباي أسكر كسو قوسي مامولكا جبالان يا اسكسو ديبي ولاية إسلامي هي جبوينكا كواسو لقصو بندقي دقمدا جلب شيخ حسان حسين آدم أبو سلمان وكمدا علمدا diinta islaamka ayaa ka hadlay xigmadaha loo jideeyey soonka qaar ka mid a indheergaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhallinyarada soomaaliyeed ee dibadaha u yaacaya xilli shisheeye kala duwan dalkeenna ku soo duulay si uu u milkiyo dab khasaare geesay ayaa ka kacay goob lagu iibiyo qalabka dhismaha oo ku taalla magaalada ceerigaabo ee gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya barakac xooggan ayaa ka bilowday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kadib markii uu biyo badan keenay webiga shabeelle ee mara halkaas ku dhowaad afartan ruux ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay waddanka venezuela intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu door karoonaa u diyaargarooba isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa laba-iyo tobanka bisha sagaalaad ee ramadaan sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriyada ku soo dhowaada warkii oo fidsan faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa diyaarad rakaab siday oo iyo ciidamada xabashida etoobiya ku soo rideen degmada bardaale ee gobolka baay faahfaahinta warkaasi waxaa noo haya wariyaheena cabdisamed cabdulaahi diyaarad rakaab oo siday agab uu ka mid yahay mid caafimaad ayaa lagu soo riday garoonka diyaaradaha degmada bardaale ee gobolka baay diyaaraddanna way leedahay shirkadda africa express ee laga leeyahay dalka kenya ayaa waxaa hubka lidka diyaaradaha ku beegsaday ciidamada etoobiya ee duulaanka ku jooga degmada bardaale ee gobolka baay diyaaradda ayaa burburtay kadib markii ay dhulka kusoo dhacday waxaana ku dhintay dhammaan dadkii saarnaa oo lix qof ahaa kuwaas oo laba ka mid ah ay ahaayeen kenyati sida wararka qaar ay sheegayaan mid ka mid ah labada ruux ee kenyaatiga ah waxaa dhalay muuse bolhan oo ah milkiilaha shirkadda african express waxaana ilaa iyo hadda la ogeen waxaa ciidamada etoobiya ku riixay inay soo ridaan diyaaraddan wasiirka gaadiidka ee dowladda federaalka xasan xuseen maxamed oo hadlay ayaa xaqiijiyey in diyaaraddan lagu soo riday degmada bardaale waxaana tallaabadan aada uga carooday shacabka kenya kuwaas oo eedeyn kala duwan kala duldhacay dowladda federaalk ee uu hogaamiye farmaajo xildhibaan ibbi oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka islamarkaana sheegay inuu ka mid yahay mas-uuliyiinta shirkaddan ayaa warbaahinta la hadlay wuxuuna faahfaahin ka bixiyey tirada ku dhimatay diyaaraddan iyo qaabkii ay u burburtay
waa dhab diyaaraddaas waxaa lagu soo riday markii ay kusoo foorarsaday garoonka diyaaradaha bardaale ma naqaana sida u dhacaan weli ilaa hadda kuleta baaritaanka waxaa ku jirto dowladda waxaa markaa ku geeriyooday labadii kabtal ee diyaaradda waday injineerkii iyo kabtal horgu iskaga raacay iyaga iyo laba kru iyo wiilkii xamuulkii saarnaa wakiilka ahaa cali madax gaduud marka dadka hadda bardaal hawacnay waxayna leeyihiin markay diyaaradda soo forastay waxay aragtay garoonkiio gawaari iyo baabuur iyo dabrid iyo waxka socdaan markii kor u kacdayna saalbooyinkana ku dhacay marka meelaadii garoonka ku dhegan dhinaciisa sidaa aan facebook soo dhignay satellite-ka uu muujinaayo ayay ku burburtay intii karuuga saaraa dhan waa dhinteen adiga hadda ilaa hadda waa injineer xasan injineer mabruug injineer cumar iyo injineer iyo cali xasan iyo siciid lix meeq qofaa ku dhimatay xildhibaan ibbi ayaa mar la weydiiyey su-aal ah yaa soo riday diyaaradda wuxuu ku jawaabay ma rabo inaan galo baddaas isagoona caro u muujiyey wariyihii su-aashaas weydiiyey baqdin daran ayaana ka muuqatay waxaana afkiisa soo qaban waayey inuu yidhaahdo ciidamada etoobiya ayaa diyaaraddan soo riday
soo riday qori baa ku dhacay soo riday hadda la sheegi doonaa maya ma rabo warkii ugu soo gaaray mataqaan waa waa hypothesis waay ma rabo inaan galo baddaas hadda taas ataa kuu sheegaayo maata aan kuu sheegi karaan ku iraan uma soo dhicin cilla diyaaradda ay leedahay diyaaradda qori baa ku dhacay waa soo dhacday marka waxaa iga raadinaysa aniga iga dhehinaysa waxaan ku dherin inay u sheegto aniga maaha maya aniga waxaan kuu sheegay inay dhigisaan rabaa waxaan kuu sheegay waxaan ku iray diyaaradda uma ina soo dhicin cillad farsamo diyaaradda waa la soo riday qori bay kusoo dhacday ciidamada xabashida etoobiya ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid ah gobolada baay iyo bakool kama aysan hadlin dhacdadan waxaana baraha internetka lagu baahiyey sawirada diyaaradan oo dhulka lasoo dhigay askar ka soo goostay maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka kuwaasoo lagu soo bandhigay degmada jilib warbixin warkaasi ku saabsan waxaa soo gudbinaya waryaheena sakariya cumar askartan oo tiradooda ahayd laba askari ayaa kasoo goostay maamulka jubbaland waxaana lagu soo bandhigay degmada jilib ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyagoona la soo goostay qoryihii ay ku hubaysnaayeen cabdikaafi deeq xuseen oo ahaa askari ka tirsan ilaalada madaxtooyada maamulka jubbaland ayaa ugu horeyn ka sheekeynaya qaabkii ugu biiray askarta maamulka jubbaland isagoona soo bandhigaya dhibaatooyin dhowr ah uu kala kulmay intii uu la shaqeynayay askartaasi anoo magacay waa saddexan u yahay cabdikaafi deeq xuseen maxamed waxaan ka tirsanaa oon kasoo baxay ciidanka ilaalada madaxtooyada maamulka jubbaland waana kasoo tegay ilaahay baana nabad keenay ciqaab badan iyo dhibaato badan oon kala soo kulmay maxaan ku dhahay kismaayo iyo maamulkaas ilaahay waa iga soo nabad bixiyey meel nabad ah oo maxaan ku dhahay ay taalo barwaaqo iyo nabad baan imaaday niyaho waxaan ugu biiray aniga oo ka imaaday wadan shishe oo etoobiya la dhaho yaan kismaayo tegay kolka qulyo oo ka tirsan maamulkaas oo ciidanka ka tirsan baa ay tashkiiliyey waxay iiga sheekeeyeen waxyaabaha hadda aan haddaan kuu sheegay aan laba filan karinba oo lacag iyo barwaaqo iyo waxaan hadda aan meeshaaba oolinba iga sheekeeyeen laakiin wixii yaallay markaan sanadkan sanad baan ka tirsanaa sanadka ciqaabta iyo dhibaatada iga soo gaadhay iyo xaragga iga soo gaadhay ilaahin baa soo koobi kara waxaan uga howlgelayay ilaalada madaxtooyada maamulka oo axmed madow baan ilaalinay tababar waan qaatay tababar oo aan si fiican oo lagu siinin oo goosgoosa oo dhib badan waxaan kala kulmay waxyaabo badan oo diinta islaamka aan maxaan ku dhahay ka qayb ahayn kolka ciqaab badan oo jirdil ah xarag badan taadiyo badan oo maxaan ku dhahay aan qof bini aadam aan lagu samayn karin baa ayaa lagu geysanay haa ciidanka ayaa sidaas loo dhibaateeya qaab qabiil ahaan baana loo yaa loogu dhibaateeya sababtu waxay tahay niyow meesha qabiil baa ka arrimiya kolka qofkaan qabiilkaas ahayn sidai doonaan baa loola dhaqmaa dhibaatooyin isoo gaaray way jiraan oo shan habeen baan bilaash iskaga xirnaa habeen xabsi ugu bariyey waxaa la ii xiray ciidan oo yar gooni u tirsan oo koox aan ka tirsan ani kolka waxaan dhahay anugu cuntadan cunto fara badan baa lasoo qaaday oo meesha gudaha laga soo qaaday ma soo qaadi karaan dhahay ee shaqada kale ii dira sidaas daraaddeed baa la ii xiray shan habeen baan ku bariyey axmed madoobe kolka hore kolka hore askarta wuxuu kusoo xarayaa hadal beena iyo maxaan ku dhahay af macaanaysi waa sida dumarka lagu soo xirgeliyo kale balse maxaan ku dhahay meesha wax yaalla oo arina ma jiro haddana ciidanku ay ka kala tegayaanba ciidanka hadda hadda nin oo maxaan ku dhahay qalbigiisa fadhiyo male nin walba oo isla un armi lagu xidha iyo armi lagu dhibaateeya un weyaan marka hore maxaa kugu kalifay inaad ka soo baxdo ciidankaas jooga kismaayo aniga waxaa ugu kalifay walaale kolkii hore maba rabinba inaan ciidannimo aan aan qorto waa la igu tashkiiliyey oo qolyahan oo u tegay baa igu tashkiiliyey kadibna ha ahaatee waan ka dalbaday oo nimayaana ciidanimo mar rabe ee fasaxaan dhahay dadkayga shacabka ee muslimiinta ilaahan iskala shaqaysan sanadkaasoo dhan waa lay cadaadinaya cadaadis iyo xarig baa laygu waday iyo laguma fasaxay niyo waxay igu suurta gashay muddo badan baan ka fikiraya arrinkan lix bilood baan ka fikiraya oon rabay on sidaan kaga bixi laha aan qalqaalinay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahi waa ii suurtageliyey waana iga soo badbaadiyey nimanka iyaga ah waxaan la imaaday qori iyo boosh waana lee lacagay niyo horta kismaayo markaad joogto waxaan ku dhahay dadka nimankaas meeshaas jooga waxay ka dhaadhiciyaan fikiro oo khaldan oo sida wilaayawilaayo iyagu kuma dhahayaan al-shabaab way ku qalayaan oo kale ama way ku dilayaan oo kale ama way ku dhibaateynayaan oo kale ay ku dhahayaan balse hadda meesha nolosha labada meelood markii la isu qiimeeyo waa nolol iyo nolol mugdi ku jirta ayay kala yihiin nolosha wilaayadu waa nolol iftiina nolosha nimankaana waa nolol oo mugdi ku jirta
sidoo kale xasan cabdiraage oo ahaa askari ka tirsan ilaalada guddoomiyaha afmadow ee maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey qaabkii ugu biiray askarta maamulka jubbaland anuu magaceyga yahay xasan cabdiraage marka waxaan usoo baxayna waxaa ka mid waxyaalo badan oo maxaa jira horta si qaldan nolo fahansiiya anaga ciidanka afmadow joogo adiga soonka soonkiisa lii geeyey laakiin marka hore kismaayoan ka shaqayn jiray toddoba sano kismaayo waxaan u beeray labada kun toban iyo saddexdii aheyd waqtiga kismaayo ay qabsan jireen waqtigaasaan ku biiray oo lii fahansiiyey in dhaqaalo kusoo gelayo ama oo dalkaaga iyo dadkaaga aad daafacanaysid oo al-shabaab dadka ay qalaan waxyaalo noocaas aliga aaminsiya laakiin hadda saan u jeeda labay ba kala teebo way jiraan dhowr dagaal aan ka qayb galay dagaalka buulguduud haweenka federaalka dhacaya ka mid ah aan ka qayb galay oo jubbaland horanta joogtaan ahay marka sidaas ayaan ilaa hadda aan u shaqeynayay marka dhibaatada ugu weyn aan ku arka waxaa waaye maalin maalmaha ka mid ah ayaa anagoo kadiimay joogno ayaa nin soomaali ah nin etoobiyaan laaday etoobiyaanka markuu laaday marka ilaahay markii dadka isku dhiig ilaahay kama dhigin dhiig gooni inuu ugu jiraan umaleeye ninka etoobiyaanka anna laaday laaditaanka aan laaday aa lii qabtay bil iyo toban beri aan u xirnay oo xabsi aan ugu jiray muddadaas hadda afar sano ka hor ay ahayd marka go-aanaan qaatay waxaan go-aan ku qaatay ninkan askariga soomaaliga ahoo la haraantinaya oo waxba laga dhihin ninka etoobiyaanka aniga aan haraantinayna xabsi oo intaas aan u galay ayaan markaasaan go-aan qaatay kadib anoo go-aankayga wata ayaa afmadow lii bedelay staff baan sii noqday staafka markaan sii noqday ninka maalin maalmaha ka mid ee staafka aan waxa waxaan dhahay fasax iyadii xanuunsan reerahan rabaa inaan gaaro muxuu i dhahay fasax ma jira cirkoka dhulkoka isku soo dumay xaradan anaa xukumo niyadda waxaan ka dhahay meelaa xukumin baadaan taga goorma ay xukumi bis markii aan reeraheen lasoo xiriiray reeraheen markaan lasoo xiriiray niman walaayadda igu soo xiriiriyeen sidaas darteed aan ku imaaday ugu dambeyntii labadan askari ayaa baaq u diray ciidamada weli ka barbar dagaalamaya shisheeyaha iyo maamulka jubbaland iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin qaabka loogu soo dhoweeyey degmada jilib hadda neecow qabow iyo nabad iyo barwaaqaan dareema iyo diinta islaamka meel looga dhaqmay iyo meel aan diinta islaamka looga dhaqmaynin bay kala yihiinba wadankan hadda markii saas loosii fiiriyo awal hore wadanka wadan muslim baa laakiin hadda wadanku wax yar ma ogey inta kale diinta islaamka si fiican looguma dhaqmo waxaan ugu baaqi lahaa wiilashaas ee fikirka khaldan laga dhaadhiciyey inay isaga soo tagaan meeshaas ay diintooda islaamku ay dib ugu soo laabtaan ay isu soo dhiibaan muslimiintan u yimaadaan wadankooda nabadda ah ee barwaaqada ay maxaan ku dhahay ku naaloodaan ay joogaan maasha allah maasha allah afar iyo toban habeenaan joogaa hadda abniyaa liigu soo dhaweeyey kollowa cerbad oo korkeyga ka mid ee lama mudin si wanaagsan nin marti marti inta sharaf oo lagu nooleeya waan ku noolahay alxamdulilah wixii marka hore ahaa iyo wixii haddana labayba kala yihiin magaalo hadda maxaa u imaaday islaam degan yaho oo ilaahay kuma darnaatay dadkooda degan yaho si wacan lagu soo dhaweynayay marka horena waxaa nala dhahay waa inay qalayaano saan waay ababa waa nalagubaay wax noocaas inoogu sheekan jira laakiin waa been isbedel weynaad arrinta markaa imaanta zaaid zaaid zaaid si aan la sheegi karin waxaan la imaaday qori ukraine ah iyo bushkiis haa waan la lacagay waxaan u baaqayaa meesha gaalnimo inay tahay waan u jeednaya bal kasoo tago islaamka safkiisa ha soo galaan saas ayaan u baaqaya maalmihii ugu dambeeyey waxaa si aadaas ku soo tarayay askarta kasoo goosanaysa maamulka jubbaland kuwaas oo si xiriir ah usoo gaarayay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka halkaas oo si wanaagsan loogu soo dhoweeyo siduu faahfaahinta warkaani ku eegaya waryaheenna cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali qaar ka mid a indheergaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhallinyarada soomaaliyeed ee dibadaha u yaacaya xilli shisheeye kala duwan dalkeena kusoo duulay si uu u milkiyo qaar ka mid a salaadiinta soomaaliyeed oo ka qayb galay barnaamijka falanqayn ah oo ay qabatay idaacadan islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxa ay si faahfaahsan uga hadleen dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbaha u tahriibaya kuwaasoo dhibaatooyin kala duwan la kulmaya nabadoon axmed golos oo ka mid indhergarad ayaa arrintaasi si qoto dheer uga hadlay waxaanuu sheegay in dhallinyarada soomaaliyeed dibadaha loo qaadayo halka kuwa shisheeyana dalka ay duulaan ku soo galeen arrintaasna aanay ahayn mid loo dulqaadan karayo adeer arrimahaas waxa ka dambeeya dowladaha cadowga ummadda islaamka ku ah marag ma doontana waayo arrinkaasi asaga annaga dalal dhallinyaradeenni xaduudahay u fureen gacmahay u haatiyeen dalkan in la qabsado dadka soo go'aamiyey kuna soo duulay iyo dowladaha waaweynoo ka dambeeya ayaa waxaa ka dambeeya dadka in dadla'aan la dhigo dadka qaabkii dadla'aan loo dhigi karaa dhallinyarada in laga tahriibiyo laga saaro qaar badda lagu laayo qaar magafe lagu laayo qaarka harayne dibadaha lagu duro ama ama lagu dhaqan xumeyo ama diintooda looga saaro dalka saasaa dadka looga saari karaa kuwana madfac lagu laayo waa tantaangiga yugandheeska iyo burundiga iyo cadowgao dham iyo maraykanka iyo faransiiska iyo dabaabaadkooga waa kuwa dadka cirk iyo dhulba ka duqaynaya oo dadkii rayidka ahayd markii hadda wax kala waayeen inay diyaarado u qaataan ay ku gumaadeen intii dalka ku hartayne intii kalena ka dhaqaatiyay dheheen madfacan iyo carabtan annagana xadgudaha idiin furayna badahana waa ku laynaya inna isbitaaladayaa lagu laynayaa sidaad maqlaysidba ama dareemaysay oo keliyaha lagala baxayaa cudurro suna lagu durayaa idis lagu durayaa dalka dadkiisa in la baabi'iyaa lasoo qorsheeyo qorshahaas ayayna ka mid tahay tahriibku waa qorshaha ugu weyn oo dadka iyadoon xabad lagu dhufan dalka looga xaalifo karo dalkoo cidlaana loo qabsan karo sidaa ayaa ka dambaysa siyaasadaha noocaasaa ka dambeeya ayadoo hadda caalamka la og yahay dalka soomaaliya boqolkiiba siddeetan oo nabad yahay ayaa dadka la gurbinaya la xagaanaya magaalada muqdisho cadaadisaa lagu saara siduu canuga u tahriibo ama reerka u tahriibo gurigaa lagala baxa ama waa la dila ama bajaajta laga dila ama balaayo dhan ayaa lagu shida waana laga tahriibinaya dadka dalka cidla ah ninka dalkiisa loo tahriibayo waa ka dhallinyaradiisa ay ku soo socdaan dalka maalin walba diyaaradaha etoobiyaankii maalinta ugu yaraata afar boqol oo qof oo etoobiyaanha boosaaso tagta afar boqol oo qof oo etoobiyaanha tagta oo usoo tahriibta hargeysa shaqooyinkii yaryaraa ayagaa la wareegay dalkoo dhan ayagaa la wareegay xataa cid ka daba hadli karta maanta lama arko laba sana ama sanad hadda kadib haddii la joogana dalka ayagaa la wareegaya marka qorshaha waxaa ka dambeeya dadka dalka kusoo qulqulaya ama ha cadaadana ama ha madoobaano ama taanki ha ku yimaadana ama diyaaradda ku yimaadaan ama tahriib ku yimaadaan kuweenana dalka ka saaraya nimankaasa qorshahaas ka dambeeya ugaas cabdulaahi daahir axmed oo ka mid ahaa ka qaybgalayaasha falanqaynta ayaa geestiisa dhallinyarada soomaaliyeed waxa uu kula taliyey in ay la dagaalamaan shisheeyaha dalka kusoo duulay intii ay tahriibi lahaayeen
waxaal ah sida ila taha aniga dadku inay ka shaqaystaan dalkooda cadowga joogana ay kala baxaan gaalada afrikaan waay wax meesha la keeno kenya iyo etoobiya iyo jabuuti iyo waxyaabahan kaloo amisom la leeyahay waxay way dadka wax tahriibina waa ayaga dhallinyaradu waxaan leeyahay iska saarto dadkaas had la dagaalamto dalkooda khayraadka waa ka buuxiyaa baduu ka buuxaa berigou ka buuxaan beerihiyaa yaalla xoolihiyaa farihii ka batay dhallinyarada tahriibe hadday maanta ay gaalada inay iska dhiciso ay go'aansato oo kuwa iska dhicinaya jihaadku waa bilaaban yaho waa joogayaa jihaadka hadda asagoo hana qaaday oo gaal dhul wax uga qaadi weysay cirkana daroonis ayduna wax uga qaadi weysay ayay joogaan gaalada aan isgarabsanno meesha dowla ma joogto odayaashaan maaragtay gaaladu soo carbisatay inta warkooda iska daayaan gaalada ha lala dagaala dadka soomaaliya dalkeeda ayadaa khayraad loosoo doono jiree lagama doono jire soddonkii sane ugu dambeeyey soomaali fara badan ayaa waxay u tahriibeen waddamada shisheeye waxayna u gacan galeen kiniisado iyo hay-ado kale oo shisheeye qaar ka mid ah ayaaba diinta islaamka laga saaray halka kuwo kalena iyadoo la dhaqan rogay lagu soo celiyey gudaha dalka kuwaas oo qaarkood xildhibaano iyo wasiiro shisheeyuhu uu ka dhigtay ummadda soomaalidana waxaa loo sheegay in ay madax u yihiin laakiin xaqiiqadu waxay tahay in ay u adeegayaan dalalkii ay ka yimaadeen dab khasaare geesay ayaa ka kacay goob lagu iibiyo qalabka dhismaha oo ku taalla magaalada ceeri gaabo ee gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya faahfaahinta warkaani waa kan wariyaheenna maxamed cali aadan dabkan ayaa waxa uu ka dhashay mid ka mida shirikadaha bixiya korontada ee ku yaala magaalada ceerigaabo oo ka tirsan degmooyinka uu ka taliyo maamulka somalilan dabka ayaa waxa uu qabsaday goob lagu iibiyo qalabka dhismaha isagoona geestay khasaare hantiyadeed qaar ka mida shacabka magaalada ceerigaabo oo ku guulaystay inay damiyaan dabkan ayaa ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen iyagoona dhanka kale sheegay inay wax gurmad ah ka helin maamulka magaalada dabkana ay damiyeen iyaga oo keliya waad aragtaan dowladdii hoose shacabkii baa damiyey waxaa weeyaan cid allaala iyo cid tibi oo damisay ma jirto shacabka unbay isu tegay dowladda shacab leeyahay baa damisay waxaa loo baahan yahay dandamiskii lalahaa waa la keenay waxaa weeye dadka waxbay u qabanayaan deena imaadasidanti wax laga bedelaan waddanku waa gobol dhan gobol dhan aan lahayn
dabdamis lahayn oo aan cidina u soo gurmanan shacab mooyaane dadku wax dowlada u soo gurmadan aanan jirin ayaa meeshan dab baa ka dhacay sidana si lagu noolaado maaha meeshii oo lalisir waa kuu furay qiiqii ku soo goodayay bu arkay dharlo u yeedhay meeshii baan aragnay marar badan ayaa dab sidaan oo kale uga kacay magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag isagoona geysanayay khasaarooyin kala duwan sheekh xasaan xuseen aadam abuu salmaan oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay xigmadaha loo jideeye soonka sheekh xasaan xuseen aadam abuu salmaan oo ka mid a culimmada diinta islaamka ee ku nool waddanka kenya ayaa jeediyey qaybta labaad kelimaadka ramadaaniga ah waxa uuna xalay kelimadiisa ku soo qaatay xigmadaha loo jideeyey soonka isagoona sidoo kale soo bandhigay shuruudo kale oo looga baahan yahay qofka sooman
qaybta labaad ee maanta si ka kooban waxaynu oga hadlaynaa soonka xigmooyinka loo jideeyey iyo asbaabta waajibisa iyo arkaantiisa iyo shuruudiisa iyo wixii kale markaa inoo raacay haddaynu ka gaadhno insha allahu tacaala rabbiga idmo qaybta koobaad ee ku saabsan soonka ee xikmooyinka loo jideeyey xikmooyin badan bay sheegeen fuqahada muslimiintu raxmatullaahi tacaala calayhim waxaana ka mid a xikmada ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku caddeeyey kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun soonku wuxuu ku dhexal siinayaa taqwo iyo alla kacabsi ayuu ku dhexal siinayaa oo laga dhaxlaa xikmada labaad ay fuqaadu tilmaameen waxaa ka mid a soonku wuxuu kugu carbinayaa oo kugu laylayaa inaad ka tagto shahawaad darku shahawaad waxyaabaha naftu jeceshahay in adduunyo mooyaan aakhara ku wacnayn soonkana ku wanaagsanayn alla raalli ka aha inaad ka tagto ayuu soonku kugu laylaya kuguna carbinaya oo tarku shahawaada xikmada saddexaad ee culummadu sheegeen waxaa weeye iltisaamu taacaad taacaadka in la laasimo oo la joogteeyo oo la daa'imo ayuu soonku kugu carbinayaa kuuna horseedaya xikmooyinkiisa waxaa ka mid ah in lagu dareensiiyo xaggana aad dareento laxawga iyo xanuunka ay gaajadu leedahay si marka aad ugu naxariisato dadka muslimiinta ee baahan ama dhiban maxaa yeelay udan u noqonin lax dhukan coli abaarbamoog ruuxii dhibka dareema ayaa u danqada u danqada ruuxa muslimka ah xigmooyinkaa badan iyo kuwo kaloona sheegayninba hadda ayay culummadu soonka jidayntiisa ku tilmaameen ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu jidaynayey waajib yeelayey muslimiinta uu saarayey xigmooyinka in la midicsanayay iyay fuqaadu tilmaameen waana xigmooyin cadcadoo bannaanka yaal arkaantiisa laba rugni weeye arkaantiisu waa laba rugni arkaanta waa waxyaabaha haddii aan la helin soon uusan jirayn soon ma jiro wixii soon la odhan jiray ma jiro haddii la waayo laba rugni wey rugniga koobaad waa anniya inaad niyeysato ood qalbiga ku qabato habeen walboo ramadaan inaad berri soonto bacda ahlicilmina ay leeyihiin bisha ramadaan kowgeeda habeenka u horreeya adaad niyeysato soddonkii beriba kugu filan say dooniba ha noqotee waxaa laga rabaa anniya waa ruknun asaasi ah liramadaan ramadaanka iyo soonka asixidiisu iyo soonoo dhanba hadduu waajib yahaa loo jeedaa waa niyo la-aan maxaa yeeley innama alacmaalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa wamaa umiruu ilaa liyacbudullah waa in qasad iyo niyo la helo rukniga labaad ee asaasiga waa alimsaaku can ilmuftiraati aw almufatiraat in laga afhaysto waxyaabaha soonka jabiya ama buriya waa rugniga asaasiga rugniga labaadna waa alimsaaku can ilmufatiraat in laga afhaysto waxyaabaha soonka buriya ama dhaawaca waxaad ku ururin kartaa saddex qaacido ama saddex halkudhago waxaad odhan kartaa waa in la iska ilaaliyo ikhraaju khaarijin wa idkhaalu daakhilin waljimaac saddexdaasaa lagu soo ururiya xigmooyinkii soonkan waynu soo tilmaannay waxaanu ku daraynaa wax yar shuruudda soonka soonku shuruud kala duwan buu leeyahay marka mar la eego ruuxa soomaya waxaynu hadda ku ururin karaa shuruuddu waa laba qaybood shuruudu sixatin wa shuruudu wujuub shuruudu wujuub marka shuruudu sixa soonku shuruudda uu ku asaxay ruuxu kaga asaxayo waa afar shay alislaamu waalcaqlu waalnaqaa'u min alxaydi wa qaabiliyatu alwaqti lilsawm shardiga labaad waa in ruuxu u yahay caaqil falaa yasixu sawmi min majnuun ruux waalan oo tal ah oon miyir imaanba haynin soonkuna waajibi maayo kana asixi maayo marka waa islaamnimo iyo caqli shardiga saddexaad oo shuruudu sixaha ka mid a waxaa weeye shardu wujuub ma aha wa annaqaa'u min alxayd marka annaqaa'u min alxayd wannifaas gabadhu waa inay daahir ka tahay oy ka fayowdahay shardiga afraad oo shardu sixaha ah waa qaabiliyat lwaqti lisowm xilliga aada soomayso waa in soon uu qaban karo baraka xooggan ayaa ka bilowday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kadib markii uu biyo badan keenay webiga shabeelle ee mara halkaas warbixin umuurahaasi ku saabsan waxaa soo gudbinaya waryaheena maxamed ciise boqolaal qoys oo ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa bilaabay inay isaga barakacaan guryahooda kadib markii uu fatahaad bilaabay webiga shabeelle wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in biyaha fatahaadda webiga ay gaareen gudaha magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada ilaa iyo shan boqol oo qoys ayaa la sheegay in ay ka barakaceen xaafado ka tirsan xarunta gobolka hiiraan kadib markii uu webiga fatahay xaafadda laanta dhagax jebis waa meesha ugu daran ee ay isaga farxanayaan qoysaskii deganaa rabab mihigaan ah oo saacado badan da-ayay ayaa laga soo sheegayaa xadbeenaadka uu gobolka hiiraan la wadaago dhulka soomaaliyeed ee etoobiya gumaysato arrinkaas oo sare u qaaday biyaha webiga shabeelle ee beledweyne soo gaaraya deertii lasoo dhaafay ayuu sidan oo kale webiga shabeelle ugu fatahay magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada sidoo kale dhowaan degmada khallaafe ee dhulka soomaali galbeed ee xabashada etoobiya haysato oo uu maro webiga shabeelle ayaa la sheegay in gebi ahaantoodaba ay maasheeyeen biyaha webiga halka warkaas aad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina ku dhowaad afartan ruux ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay waddanka venezuela wararka ka imaanaya dalka venezuela ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ay dhinteen ku dhowaad afartan ruux kadib markii ay rabshado ka dhaceen mid ka mid a xabsiyada ku yaala waddankaas xabsigan oo ku yaala galbeedka magaalada gaaneer ayaa lagu soo warramayaa in rabshaduhu ay ku bilowdeen kadib markii ay maxaabiistu ka cadhoodeen cunayari iyo biyeyri uga timiday maamulka xabsiga kooxaha qaabilsan la socodka xabsiyada ayaa ku baaqay in arrintaani baaritaan lagu sameeyo dhacdadan ayaa sidoo kale la sheegay inay ku dhaawacmeen shaqaalaha xabsiga iyo madaxa xabsiga wasaaradda xabsiyada u qaabilsan dowladda venezuela waxay dhacdadan ku qeexday mid ay maxaabiistu ku doonayeen inay ku baxsadaan warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal xilligaa waa nagaynta